Si kor loogu qaado tayada aqoonta carruurta soo koreysa ayaa waxaa degmada Luuq ee gobolka Gedo laga bilaabay dhismaha xarunta cusub oo isugu jirta masaajid iyo goob lagu bari doono carruurta cilmiga shareecada Islaamka. Mas'uuliyiintii madaxda ka qayb gashay munaasabadaasi ayaa waxa ay dhiirigeliyeen dhismaha xaruntan oo ay sheegeen in baahiyaad badan uu qabeen dadka ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo.
sidaad u jeedaan macadkii waa la bilaabay dhismihiisii waad u jeedaan ciiddii waatana qolalkiina gadaal bay iga jireen waad u jeedaan dhammaan waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan in laga qayb qaato dhismaha macadkan loogu talagalay in sare looga qaada barashada diinta islaamka macadka wuxuu ka koobanya sidaad u jeedaan toban qol iyo masaajid iyo musqulo iyo waxyaabihii loo baahnaa oo dhan jikooyinkii baa ku yaalla marka waxaa loo baahan yahay macadkan in laga qayb qaato dadka muxsiniinta ee degmada luuq ka soo jeeda gobolka geda ka soo jeeda soomaali meel kasta qof kastoo muxsin ah waxaan ka codsanaynaa in il raxmo intuu ku fiiriyo meeshaan uu ka qayb qaato dhismaheeda hadda waa bilow insha allah waxaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadan doontaan jeebka u furi doontaan qalbiga u furi doontaan awalna ilaahay baa mahadsan alxamdulilah walaalayaal meeshaan waxaa ujeeddada ay tahay inaan samayno madrasad iyo masaajid oo isku mataanaysan kuwaasoo la doonaya maarata in diinta islaamka iyo waxbarashada ubadka soo kor haysara loogu qaado sidaa awgeed dadka muslimiinta ah oo dhammaan caalamka ku nool iyo dadka soomaaliyeed oo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay gacan lagu siiyaan waad ogtihiin waqti ayaa la iska joogaa xaaladaha way iska barakaysan yihiin annagana ilaahay ha noo fudeeyo mataqaanaa dhammaystirka arrinkan walaalayaal marka waa mahadsantihiin qof kastoo ka qayb qaatay qof kastoon ka qayb qaadanina asna wuu mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa inuu ka qayb qaadan doono macadka xayaad waa sida xogtiisa linkugu sheegay halkan waxaa laga dhisayaa derbi iyo toban fasal oo maaragtay qolalkooda ay aada u waaweyn yihiin iyo musqulo iyo masaajid weeye xafiis inahaasuu ka kooban yahay guud ahaan dhismaha dhulka waa weyn yahay dherarkiisa waa boqol ballaca waxaa weeye waa afartan iyo xoogaa dhulkana intaasuu la egyahay oo wax walba ayaa geli kara laakiin hadda bilowga as-aaska waxaan ku bilaabayna waa intaas wixii dambe waa lagu dari doonaa sida walaalaha iga horreeyey khayr allahsi ay sheegeen waxaan codsanaynaa cid kasta oo khayr jecel inay ka soo qayb qaadata dhismaha macadka oo hadda bilow hood arkaysaan inuu socdo socodkan hadda uu socdo dhaqaalahan ku baxayo dad walaalo oo ehel ah ayaa maaragtay lacagtaa bixiyey waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ajri iyo xasanaad hayninka siiyo inta dambena waxaan rajaynaynaa inay dhammaasho tiranto waayo khayrku asagaa socdo cid kasta oo haddee khayrka ka qayb qaadatana sida walaalkii uu sheegay waxaa weeye waa khayr unbaa lagu bedelayaa waxaan leenahay wuxuu anfacayaa dhammaan deegaanka iyo dadka degan insha allahu hadduu ilaahay idmo iyo jilalka soo kacay marka waxaan leenahay xayaad waa ka go-an tahay sida ay u bilowday inay wado macadkan insha allahu biidnillahi kariim walaalaha muslimiintana waxaan leenahay